wararka ayaa waxa ay ku soo warramayaan in ciidamo ka tirsan kuwa etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom in ay la wareegeen mas-uuliyadda sugidda ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi qaar ka mida dadka deegaanka ee al-shabeelle u sheegay in ay arkeen cutubyo ka tirsan ciidanka kenya oo isaga baxaya saldhigooda garoonka kismaayo islamarkaana ay soo gelayaan ciidanka etoobiya kuwaasi oo durbada howlgallo ka bilaabay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo mid ka mida dadka ku nool kismaayo oo qadka telefoonka kula hadlay shabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in aan la ogeen sababta ciidanka kenya ay uga baxeen garoonka diyaaradaha ee kismaayo balse loo malaynayo sida uu hadalka u dhigay in salka ay ku hayso duqaymo maalmihii lasoo dhaafay lagu weerarayay dhismaha garoonkaasi oo qiyaastii shan kilomitir u jira magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo oo hore ugu sugnaanin mada naasir ayaa kusoo jiray markii xaa bedelay ciidamada etoobiyaana kadib markii maalmaha dhan duqayn oo aan kala joogsi lahayn micnaha dhinac sidaas ay ugu socotay xagga magaalada ay ku aadeen magaalada magaalada gudaheeda kusoo noqotay waa gartay marka waxaa bedelay ciidamadii etoobiyaanka oo maalintii hore oo dagaalka xun uu dhacay oo aada loo duqeeyay ka sadeen ciidamadii etoobiyaanka oo yumasa u tagay ayagun baa lasoo xoojiyey waana dib ay usoo baxeen kuwaasi meesha lagu xoojiyey marka ku soomayahada etoobiyaankaas waa joogtaa waa joogaan laakiin awoodda micnaha waxaa lagu waxaa lagu wareejiyey micnaha ciidamada etoobiyaanka awood micnaha xagga amniga la wareegi lakiin